galab wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur inta aanan guda gelin dhambaalladii aad inoo soo dirteen aan marka hore ku horumarno dhankii heesaha waxaanan idiin soo qabtay heesta carafa iyo fannaanka cawaale aadan ayamaha ciisiga le ilaaxaa dilbarakeeyey kuwa khayr ducaale waxiga lagu calaamiyey malin caadhoo lahayno cafiyo farax la caadaystay subaxiida adiga dhashiyo yowmal carafaadee ogow camal samaantada hablaha caada dheer tahaaye ayamaha ciisiga le ilaaxaa dilbarakeeyey kuwa khayr ducaale waxiga lagu calaamiyey malin caadhoo lahayno cafiyo farax la caadaystay subaxiida adiga dhashiyo yowmal carafaadee ogow camal samaantada hablaha caada dheer tahaaye carshigii ku taalaha sadkuuca dilkuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahee carfi iyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu cuban carshigii ku taalaha sadkuuca dilkuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahee carfi iyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu cuban nin waliba midbuu dumar calmaday way cuduun tahay ammaantaa haddaan curiyoon cawaba astayo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabacii cuntama iyo gobnimo caadil kuu dhaliyee ogow camal samaantada hablaha caala dheer tahaaye nin waliba mid buu dumar calmaday way cuduun tahay ammaantaa haddaan curiyoon cawaba astayo waxaa jacaanoo jacayl malaha ceebaale dabacii cuntama iyo gobnimo caadil kuu dhaliyee ogow camal samaantada hablaha caala dheer tahaaye carshigii ku taalaha sadkuuca dilkuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahee carfi iyo udgoonkeeda noqo laabtan kuu cuban carshigii ku taalaha sadkuuca dilkuu qoray
waa tahay codkaasi cawaale aadan aan intaasi kaga gudubno dhambaalka ugu horreeyana waxa uu naga soo gaaray aabbe ibraahim xasan garavey daandurey waa saaxiibkay waxaa kaloo ku jira hooye zaynab maxamed cusmaan zaynab buucow iyo caruurtooda oo kale ah maxamed ibraahim xasan iyo hodan ibraahim xasan cabdulqaadir ibraahim xasan waxaa kaloo dhambaalka ku jira jameelo cali murug iyo juwaka cali murug dhammaan reer xasan garabey waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay u dirayaan cabdulaahi ibraahim xasan daanduray iyo mune cabdulqaadir maxamed shaqaaq oo ku aqalgalay gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxaanu leenahay cabdulaahi iyo muna allaha ka dhigo kuwii isku waara wiil iyo caano gabar iyo caano bashbash iyo barwaaqo aamiin hambalyo taasi la mid ah waxa ay naga soo gaartay madaxa laanta af soomaaliga ee v o e da cabdiraxmaan yabrow iyo xaaskiisa saciide cali fallaax iyo caruurtooda muqbil cabdiraxmaan yabrow iyo xaaskiisa ikraam axmed cali soomaaliya cabdiraxmaan yabrow iyo saygeeda muunye xaaji muunye iyo ilyaas cabdiraxmaan yabrow iyo xaaskiisa maryama sheekh axmed caadil kowthar cabdiraxmaan yabrow iyo saygeeda ibraahim maxamuud ibraahim camalow waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ee halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdulaahi ibraahim xasan daandurey iyo muna cabdulqaadir maxamed oo ku aqalgalay gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington d c waxaana ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana allaha idinku arsaaqo aamiin dhankii heesaha haddii aan mar kale aadno yartii reer hodan iyo fanaanka cabdulcasiis iskalaaji
yarti lagu habay hol wadaagiyo hoyga raaxada hanka kama tiro cisku kama haro yarti reer hodan eenka heli jiray una hurda kama lado yarti lagu habay hol wadaagiyo hoyga raaxada hanka kama tiro cisku kama haro yarti reer hodan eenka heli jiray una hurda kama lado nawacantii manka hanatii ninku dhiran jiray una wou hilibkoy habtay bay dhaba jubban halaxsaday oo kaman helin nawacantii manka hanatii habtibaydhaba dhuban halaxsadayo kaman helin iran goortaan ku hungoobay hobyo iyo mudug iga hiraysa irta waa beri nuga hebjiqi adabtima bari wanka haybshe ma hargayse hela tumataa adabtima bari wanka haybshe ma hargayse hela tumataa hoyo ubaliyo ma midhoylo haraxraaxale mid la hurdaa miseybashada way hadaaqada oo haraatira way hawaynto wayla haysaa అద్దె ఏమిలదు himiladu అద్దె ఏమిలదు himiladu mihir gelaysaa haddana taaniga dalasho ayaa gacanteyda ku soo dhacday waxaanay naga soo gaartay fardowse cabdulaahi cadow iyo anise cabdulaahi cadow khadiijo cabdulaahi cadow nuurte cabdulaahi cadow cabdinaasir cabdulaahi cadow iyo mucaad cabdulaahi cadow daahir cabdulaahi cadow hooye faadimo aadan kerow iyo abti abshir aadan kerow abti maxamed aadan kerow iyo aaba cabdulaahi cadow dhammaan asxaabtani oo isku duuban waxay hambalyo dhalasho ay halkan uga dirayaan cali cabdulaahi cadow iyo maryan cadow maxamed oo ay gabari ugu dhalatay dalka kenya gaar ahaan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gabadhaasi waxaa loo bixiyey bushra waxaan leenahay allaha ka dhigatay dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin markana waxaa noo baaqay doctor daahir jaamac muuse daljir iyo khadar cabdi suldaan cabdiraxmaan xuseen beegsi maxamed cismaan gabalaax khaliil cabdi bashiir iyo faarax mahad xasan axmed ismaaciil cabdilaahi iyo maxamed sadiiq cabdi muuse shaafici cabdisamed iyo maxamed maxamuud inabuur maxamed cabdilaahi maxamed iyo maxamed cab- eh, cabdilaahi mawliid shaarub maxamed daahir maxamed abshir cabdi cabdilaahi iyo injineer maxamed cabdilqaadir bare injineer axmed jibriil cabdi ciro dhammaantood dhallinyaradaasi oo isku duuban islamarkaana ku sugan xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay u hambalyeynayaan siciid maxamed daahir iyo amran siciid jaamac oo dhowaan arooskooda uu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxaanu leenahay allaha ka dhiga kuwa isku waara ubad kheer qabaana kala hela aamiin aamiin ayaanu annagana idin raacinay dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay heesta gaasira iyo fanaanka axmed mooge liibax
hadduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo haraad markay gabaxa noqdaan hadduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo haraad markay gabaxa noqdaan qaar meelu sii galay hadday gowracaan qaar meelu sii galay hadday gowracaan gartaa kii wax garaada loo geysan jire gartaa kii wax garaada loo geysan jire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gudidii istiide gashi kala dhex yaallo ee geeri iyo dhiig goostaa inay dagaalaan gudidihii istiide gashi kala dhex yaallo ee geeri iyo dhiig goostaa inay dagaalaan egeedi kala rare urgumaarku kala galo egeedi kala rare urgumaarku kala galo gartaa inasan weyna loo geysan jire dartaa inasan weyna loo geysan jire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya hadduu gubuda'o gunyadu dhasho tiyo galab carrow geeddi loo lalabay hadduu gubuda'o gunyadu dhasho tiyo galab carrow geeddi loo lalabay geeljire haraadani hadduu beesha uu gubo geeljire haraadani hadduu beesha uu gubo dartaakii wax garaada loo gaysan jire dartaakii wax garaada loo gaysan jire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala guuraya hadduu guluf dhaqaaqo malgabagabeeyaan oo niman gabraartiyo reer guri ka hoos kaco hadduu guluf dhaqaaqo malgabagabeeyaan oo niman gabraartiyo reer guri ka hoos kaco oo labada geesood ku goobeeyo haadkii oo labada geesood ku goobeeyo haadkii dartaa inasan wayna loo gaysan jire gartaa inasan wayna loo gaysan jire gasiray inaga gasiray inaga inaga inaga yayna kala gu- oo aad tahay weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo idinkaga imaanaya laanta af soomaaliga ee v o a dhambaalkeenu wuxuu naga soo gaaray aabe cabdulqaadir maxamed shaqaaq hooyo jamiile maxamed cariif iyo afrax maxamed xabiibe maxamed hane maxamed iyo ayuub maxamed iyo yuusuf shaqaaq dhammaantood iyagoo isku duuban waxay u hambalyeynayaan cabdulaahi ibraahim xasan daandurey iyo muna cabdulqaadir shaqaaq oo ku aqligalay gobolka virginia ee duleedka washington d c waxaan leenahay cabdulaahi muna allaha idinka dhigo kuwii isku waara guri barwaaqo ah bashbash iyo barwaaqo aamiin hambalyadanina waxay naga soo gaartay ibraahim liibaan abshirow iyo faadumo liibaan abshirow nuney liibaan abshirow iyo yaasmiin liibaan abshirow aadan liibaan abshirow xamse liibaan abshirow xasan aadan liibaan sacdiyo aweys iyo suleymaan sheekh xasan cabdulcasiis maxamuud cabaas iyo asxaab kale waxaana ay u hambalyeynayaan qureesho maxamed iyo cabdisalaam liibaan abshirow oo ku aqalgalay xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ducadu waa xaggiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waar ubad kheyr qaban allah idinkala siiyo aamiin waa hagaag dhankii heesaha aan dib ugu laabanno waxaanan idiin haynaa heestan ay ku luuqeynayso fanaanada farxiya fiska jacaylku hoggaan isfuray hamuuntuna iguma yaraa ilowguna igama baxo ehe jacaylku hoggaan isfuray hamuuntuna iguma yaraa ilowguna igama baxo ehe afkuna hadalkaaga iyo adaaqii welimatayhiin allaismagacaagi noqoy adiga adiga magacaagi noqoyehe afkuna hadalkaaga iyo adaaqii welimatayhiin allaismagacaagi noqoy adiga adiga magacaagi noqoyehe beerkayga adaa hantiyey bogayga adaa harsaday beerkayga adaa hantiyey bogayga adaa harsaday hankaan adiga dabraday haliyey kala kulama simo huba huba adigayga badan hoy huba huba adigayga badan beerkayga adaa hantiyey bogayga adaa harsaday beerkayga adaa hantiyey bogayga adaa harsaday hankaan adiga dabraday xaaliyey kala kulama simo huba huba adigayga badan hoy huba huba adigayga badan jacaylku hoggaan isuray hawshiisuna iguma yaraa hamiga adigaan ka bixinehe jacaylku hoggaan isuray hawshiisuna iguma yaraa hamiga adigaan ka bixinehe habsami socodkaaga iyo horjoogkaagu igama lumo habeen qura kama lado adiga habeen qura kama lado ehe habsami socodkaaga iyo horjoogkaagu igama lumo habeen qura kama lado anigu habeen qura kama lado ehe beerkayga adaa hantiyey bogayga adaa harsaday beerkayga adaa hantiyey bogayga adaa harsaday hankaan adiga dabraday haliyey kala kulama simo huba huba adigayga badan hoy huba huba adigayga badan beerkayga adaa hantiyey bogayga adaa harsaday beerkayga dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo aamine maxamed salaad iyo eed nishey maxamed cali adeer isaaq maxamed cali iyo abujamaal shariif maxamed axmed nadaamiye iyo cabdisalaan hareeri iyo abaayo asmo shariif sacadiye farxaan iyo cadnaan xuseen iyo cali maxamed cabdinuur dhammaan dadkan oo ku sugan meelo kala duwan oo ka mid ah soomaaliya ayaa waxay u hambalyeynayaan fartuun shariif maxamed iyo cabdifataax aadam oo arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allahdan kala siiyo aamiin hambalyo kale oo aroos waxa ay naga soo gaartay xamdi aadan maxamed gaas iyo cali xasan taako firdowse xasan taako mumtaas cabdinaasir aadan iyo anas cabdinaasir aadan khaalid cabdinuur aadan iyo ruweyde cabdinuur aadan abshir aadan maxamed iyo cabdilatiif bare aadan xuseen xasan waa xusni fashion iyo cabdinaasir aadan maxamed dhammaantood ayaa u hambalyeynaya xuseen xasan taako iyo farxiyo xuseen aadan oo aqalgalkoodu uu dhacay ee sideedii bishan february sanadka labada kun shan iyo labaatanka waxaanu leenahay isku waara ubad kheyr qabana allaha idin kala siiyo aamiin gabagabadii ayaan soo gaarnay heesta ugu dambeysa dhegeystayaal aan idinku macsalaameyn doona galabta waxaa ku wada luuqeynaya fanaaniinta cabdulqaadir xasan nageeye iyo faadumo axmed dhimbi heestaas ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo inayo awbara dumar gadin laguma guuro guyo laguma fuushe gullihii abuurta gaasiray xaqoodo gurtidii karteebe nafsiga nafsigan ku taaya nafsi nafsigan ku taaya badda ha iga yaalo talo iga gadoonte godkanku qodaayo godki godki godki godkanku qodaayo gabiban ka duule igaro igaro igaro igarow haygoyne waxaa nahay dad gacaane
markaan ku go'aan gundahaaga haystay oo adigaygu geertay adigaygu girto golxubada baysi oo ila gaday gudumo gudubtayda qaadi marka markaan gaari gaadha marka markaan gaari gaadhaad bidcir mara rawliyo goliga cararte goliga cararte allah i gargaare allah allah allah allah i gargaare imanad garaabine balgaro balgaro balgaro balgaro garaaqso halkii adigaysa gulaygu keene halkii adigaysa gulaygu keene
dadka kala garsiiye anigii ku gawdhishe godiyo beesiyo gosho kaaga carara Gama ha ha ha ha Gama laiga wayo gama Gama laiga wayo gaba gaba fadiso kugura godka wuu qodaayo godki godki godki godkan ku qodaayo gabiban ka tuule igaro igaro igaro igaraw haygoyne waxaan nahay dadka xale
markaan ku godoomay naftu gebi dhacayseen hugula la hawgo wadigii gowrshe gacalnimo ilaawe geestayga dhaafi hamba ha ha ha aniguba guulaysto aniguba aniguba guulaysto iga gurjacayno wigelin cilaari nafsigan gadiyeyba nafsi nafsi nafsi nafsigan gadiyeyba gedada ku saaray balgaro balgaro balgaro dalbaro garawaaqso halkii aad ii geysa guulaygu keene halkii aad ii geysa guulaygu keene